agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka jubbaland mudane cabdulaahi cabdiqaadir aadan ayaa kulan ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa cadaaladda la qaatay maamulka degmada iyo bahda cadaaladda degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose maamulka degmada dhoobley kan gobolka bahda cadaaladda saraakiisha ciidankii marti sharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan ayaa ka waramaya kulankan isagoo u mahadceliyey maamulka degmadii cid kasta oo ka qayb qaadatay arrimaha cadaaladda marka bal waxaan u baahannahay inaynu iska waraysano xaaladda amniga iyo cadaaladda degmada doobley runaantii intaan degmada doobley joognay horena aanu mid waxaan badbaadinayaa shaqada fiican ay hayaan maamulka guud ee degmada doobley gaar ahaan laamaha amniga iyo cadaaladda oo la ii sheegay inay wada shaqayn fiican run ahaantii ay ka dhex jirto hadday noqoto qaybta c i b da iyo booliiska xeer ilaalintii maxkamaddii amniga guud ee degmada maamulkii degmada guud cadaaladuna de waa bandhiga dowladnimada hadaynu cadaalad helno bulshada waxaynu ku xukumi karnaa waa in cadaalad ay heshaa bulshada degmada dhoobley laakiin haddaan adeeg cadaaladeed dowladdu bixin karin dee dowladnima ma jirto run ahaanti adeeg walba kolaad bixiso caafimaad bixiso waxbarasho bixiso biyo bixiso haddaan laga helin adeega cadaaladda ma noqonayso dowladnimada ma dhamaystira marka amniga iyo cadaaladduna waa isbaritaaraan mid walba midka lagama baaran haddii la rabo in cadaalad la helo waa in amni la helaa haddii la rabo amni in la helana waa in cadaalad la helaa waxaan u baahannahay marka haddaan nahay maamulka degmada dhoobley iyo laamihii cadaaladda iyo amniga sideynu ku horumarin karnaa maxaa caqabadooyna hortaagan dowr intee leeg maanta waxaan rabaa inaynu dowrar kala qaadano annagu haddaanay wasaaraddii cadaaladda dowr maxaa leeg oo annaga ka qaban karnaa horumarinta cadaaladda iyo amniga degmada dhoobley maamulkii degmadu qayb intee leeg ayuu ka qaadan karaa horumarinta adeegyada cadaaladda iyo amniga degmada dhoobley laamaha amniga iyo cadaaladuna sidee u wada shaqayn karaan mid walba dowr intee leh ayuu waxa qaadanaya bulshadu markay aragto laamihii cadaaladda iyo amniga wada shaqaynaya mid walba shaqadii saxdaha ku dhacay cadaaladii dadku waxay usoo dooranayaan laamihii saxdaha ee dowladda taasoo inoo horseedi karta inay dhoobley noqoto meel horumarsan sida haddaba ay uga horumarayso dhinaca ganacsiga kulankan ayaa intiisa badan looga hadlay dardargelinta arrimaha cadaaladda kaasoo door ka qaadanaya in bulshada degmada dhoobley ay hesho cadaalad